barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha noofembarra waa afar iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaanna idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah qaybta labaad ee waraysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo dalka finland ku barta xanaanada xoolaha qaybta labaad ee waraysiga waxa uu uga hadlayaa xanaanada idaha iyo lo-da qisada igu yaabka badnayd intaan iskoolkan dhiganayay waxay ahayd practical baa u tegay meel lagu xanaaneeyo idaha keliya qofkii qofkii haystay meesha haystay wuxuu igu yidhi wadankee tahay buu igu yidhi waxaan ku yidhi soomaali baan ahay wuxuu igu yidhi aad baad u nasiib badan tahay markaasaan ku yidhi waayo markaasuu igu tiri waxaad leedihin ido ido qurxa badan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dood ku saabsan waxa keena khilaafka iyo gacanka hadalka dhallinyarada da'da yar iyo sida loo xallin karo waxa ay ila tahay aniga sida ugu saxsan ee khilaafaadka loo xallin karo waa iyadoo la ogaado waxay markii hore boogtu ka timid kadibna wixii boogtu ka timid la samirsiiyo islamarkaana lagu dayo in qof kasta laga dhaahiyo waxa uu tabanayo dhinacii heesahana waxaad ku maqli doontaan
qodobadaas iyo kuwo kale oo xubintii ciyaaroo ka mid taha ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
kumanaan ruux ayaa axaddii ka dhigay dalkan maraykanka banaanbaxyo ka dhan ah madaxweynaha la doortay ee dalkan donald trump dadkan ayaa kor u hayay boorar ay ku qornaayeen erayo ay ku diidanayeen hadalladii uu trump horay u sheegay ee ahaa qorshihiisa ka dhanka ah soo galootiga iyo xuquuqda dumarka banaanbaxyadii axadda ayaa ka yaraa kuwii sabtidii hase yeeshee weli waxaa muuqata inay sii socdaan dibadbaxyada maraykanka ka bilowday toddobaadkii hore kadib doorashadii madaxweynaha aanan weli xafiiska loo dhaarin ee dalkan maraykanka donald trump hadal uu jimcihii ku qoray bartiisa ee twitterka ayuu trump ku sheegay in banaanbaxyada ay wadaan koox yar oo dareen xoog leh u haya dalkooda waxaa kale uu sheegay in kooxdani uu jecel yahay aakhirkiina ay meel isugu wada imaan doonaan qof isa soo miidaamiyey ayaa magaalada karbala ee dalka ciraaq ku taalla ku dilay lix qof islamarkaana dhaawacay lix kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ciraaq ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay dileen shan ka mid a kooxihii weerarka soo qaaday halka qof xidhnaa suunka waxyaabaha qarxad laga buuxiyana uu isagu isqarxiyey ama uu isku qarxiyey gudaha dhisme ku yaala magaaladaasi kadib markii la hareereeyey ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhallinyarada da-da yar ee soomaalida ayaa inta badan markay isugu yimaadaan goobaha ay ku ciyaaraan ama ku sheekaystaan ee xaafadaha waxaa ka dhex dhaca is-afgaranwaa mararka qaar keena gacanka hadal arrintan waxa ay ku badan tahay dhallinyarada da-dooda ay ka hooseyso labaatan jirrada haddaba maxaa keena khilaafka dhallinyarada sideese loo xallin karaa waryaheena magaalada laascaano cabdikariim olol ayaa arrintaani kala sheekaystay dhallinyarada kale ah nuuridiin axmed dayib anwar maxamuud xaaji khaliif iyo najax cumar axmed oo dhammaantood ku nool magaalada laascaanood magacaygu waa nuuraddiin axmed dayib haddaan isku dayo su-aashaas ah sidee loo xallin karaa khilaafaadka dhallinyarada saynu wada ogsoonahay soomaalidu waxa weye waxyaalo fara badan bay ka maahmaahdaa saynu wada ogsoonnahoo kale waxay tahay soomaalidu been way sheegtaa laakiin beenna maahmaahda waxay tahay midil korkii lama dhayo waxa ay ila tahay aniga sida ugu saxsan ee khilaafaadka loo xallin karo waa iyadoo la ogaado waxay markii hore boogtu ka timid kadibna wixii boogtu ka timid la samirsiiyo isla markaana lagu dayo in qof kasta laga dhaahiyo waxa uu tabanayo marka aad qofkii waraysato ee aad weydiisa waxa uu qabo iyo waxa uu tabanayo ee aad kii kale u tagtay waraysato isna waxa uu qabo iyo waxa uu tabanayo kadib baad isu keeni kartaa markaasaad waxa weeye een khilaafa khilaafkaas meeshu ka yimid aad gacanta ku dhigto baad ka talin kartaa xalka ugu wanaagsan ee ay ku kala badbaadi karaan dhalinyaradu saas ayay ila tahay aniga een anwar adigu maxaad u aragtaan oo aad is leedahay dhibaatooyinka khilaafka dhallinyarada sii xoojiya markasta waxaynu aragnaa gacanka hadal iyo waxyaaba aad leedahay salbay ku leedahay iyo mafaham darrada dhallinyarada soo dhexgelaysa
Eh, bismiillaahi raxmaan raxiim Een, waxyaabaha ugu badan ee dhallinyarada eh, khilaafka ku keena waxaa ka mid a kow een, horta camal la-aanta oo dhallinyarada markay bilaa camal tahay eh, inta badan waxay isku imaanayaan goobaha fadhi ku dirirka ah Een, waxaa kale oo ka mid a eh, mukhaadaraadka ka mid a Een, waxaa ka mid a haddii laga sheego khilaafaadka dhallinyarada waxyaabaha dhaliya waxaa ka mid a waxyaabo loogu talagalay in khilaafka lagu yareeyo oo ay u isticmaalaan iyagu si khaldan tusaale oo kale kubadda waxaa loogu talagalay inay dhallinyarada isdhexgeliso oo ay dhallinyaradu eh, isdhexgalaan oo isbartaan oo ku saaxiibaan haddana iyadiibaa waxay keentaa mararka qaarkood khilaaf fara badan oo iyadiibaa kooxo-kaxo u kala baxa Een, waxaa kaloo ka mid a social media hadda cusub wuxuu ka qayb qaadan karaa khilaafaadka dhallinyarada Eh, waxaa laga yaabaa inay iska maagaan inay iska aflagaadeeyaan oo uu ku yimaado Eh, waxyaabaha lagu xaliyo waxaa ka mid a een, horta marka koowaad eh, dhallinyarada waqtiga inay ka faa'iidaystaan oo meeshii waqtiga fadhiyo ku dirirka ama meelaha ay eh, camal la'aanta u fadhiyaan haddii camal hayn lahaayeen isma maysan arkin dhallinyaradu Eh, waxaa kaloo ka mid a kubadda iyo waxyaabaha la ciyaaro inay u isticmaalaan sidii loogu talagalay oo ah inay khilaafka ka yareeyaan isdhexgalaan isku bartaan ku saaxiibaan Een, waxaa kaloo khilaafkooda inta badan oda- dhexgala odayaasha oo haddii hadday kuwa isdilaan markay isdilayaan kooxa isku dilaan laakiin hadhowta arrintu waxay tagtaa reer iyo faamil bay tagtaa hadda markii kore kooxa isu dileen laakiin marka dambe ay dhaawac isu geystaan ee mid toori la daro ama mid nabar lagu dhufto ama mid xabad lagu dhufto arrinkii kooxdii wuu ka tegayaa wuxuu tegayaa reer hebel iyo reer hebel baa isu soo fadhiisanaya marka inta badan odayaasha xaliya waad aragteen odayaasha ku dhex jira marka dhallinyaradu ha dareemeen waxa marka hore ay koox isku dilayaan hadhowna noqonaya qabaa'il iyo faamil noqonaya Een, najax adigoo magac maxaad is leedahay sal way u tahay ama lagaga hortegi karayaa ama dhallinyarada dhexdooda ay u baran karayaan kuwa noqda een, inay ka hortagaan waxyaabaha gacanka hadalka ah ee ka dhex dhaca een, dhallinyarada qaybaheeda kala duwan ama kuwa dugsiyada ha noqdeen ama kuwa kubadaha ciyaaraha ha noqdeen ama kuwa een, ganacsiga hoose ku jira bajaajyada wata maxaa keenaya marka inuu qofkiiba markiiba gacanka hadal halis keeni karaya uu sameeyo runtii barnaamijkan khilaafaadku wuu sal ballaaranaya dhalinyarada markaynu leenahayna waxaad moodaa inuu qaybo yeelanayo marka ama categories ama qaybo kala duwan laftirkiisa uu yeelanayno Een, markaynu ka eegno dhalinyarada bahda waxbarashada oo kale inta badan waxaynu aragnaa dugsiyadii sare ama sekondariyadii markii la joogo kale inay ardaydu gurubiye yihiin ama tartamada galaasada lagu qabto ha ku ha ku noqdaan ama qabaa'ileed iyo wax lamid ah ha ku noqdaan gurubiye yihiin sidoo kale waxaan aragnaa inay een, markii kubadaha la joogo laftirkooda ay ardaydu gurubiye yihiin kooxuhu gurubiye yihiin oo een, taarabuunka laftirkiisa u qaybsanyay marka barnaamijyo inta badan waxaa keeni karaya anu dhihi karna isu muuqashada dhalinyarada oo haddii aan la isu muuqanaynin khilaafaad ma jiro marka isu muuqashadaasi waxaa qarin karaya een, iyadoo la sameeyo een, waxyaalihii dadku ay ku kala qarsoomi lahaayeen oo kale oo waxbarashadii la xoojiyo oo kale waxyaalihii een, garadiskii ardaydoo kale lagu sameeyo abaalmarino kala duwan arday walba wuxuu hiigsanaya hebel meeshuu tegay laakiin markan kooxihii lagu mashquulo oo kale ama ay wixii aysan noqon lahayn meelo hiigsiya een,
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen nuuridiin axmed dayib anwar maxamuud xaaji khaliif iyo najax cumar axmed oo ku nool magaalada laascaanood waxay u waramayeen waryaheena magaalada laascaano cabdikariin olol
xoolaha la dhaqdo ayaa ah mid ka mid a lafdhabarta ugu waaweyn ee khayraadka soomaaliya sida kocad warbixin ay soo saartayna hay-adda cuntada iyo beeraha ugu qaabilsan qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo faw soomaaliya ayaa dibadda u dhoofisa xoolo gaadhaya ilaa shan milyan ama ku dhow xoolo ku dhow shan milyan sannadkii laba kun iyo afar iyo toban waxay tirada ugu badnayd ee xoolo ah oo ay soomaaliya u dhoofiso labaatankii sano dibadda haddaba toddobaadkii hore waxaad dhegeysateen qayb ka mid a waraysi uu wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha igula sugan uu la yeeshay cabdisamed oo ka cabdisamed indhacadde oo wax ka barta jaamacad ku taalla dalka fiinland oo xanaanada xoolaha barta maantana waxaad maqli doontaan qaybta labaad oo uu cabdisamed indhacadde uga hadlayo lo-da iyo idaha la dhaqdo waa indho calanle
iminka idaha oo kale wadankan mar kasta way dhalaan waayo inagu diraacdii dad dad la dabakabuur baa la qabaa waa la xamilaya neefkii xad baa lagu xidhayaa idaa waa laga ilaalinaya laakiinse halkan cidi meeshuu iskaga jiraa idaha waa waa waa iduhu waa wax macduun dadka ilaahay siiye weeye laakiin waan la fahamsanayn qisada igu yaabka badnayd intaan iskoolkan dhiganayay waxay ahayd practical baan u tegay meel lagu xanaaneeya idaha keliya waxaa naagtii qofkii qofkii haystay meesha haystay wuxuu igu yidhi wadankeed tahay buu igu yidhi waxaan ku yidhi soomaali baan ahay wuxuu igu yidhi aad baad u nasiib badan tahay markaasaan ku yidhi waayo markaasuu igu tiri waxaad leedihin ido ido qurxa badan oo bari baruurtoodu ay meel gaara tahay hilibka inta kalena ay meel gaara tahay timo weyn ama dhogor weyn oo ma ma garanaysaa ee xaabka qashinka qaadatana ma laha waxay leeyihiin dhogor yaroo cidi qabataya marka waxay tidhi halka lax ee soomaaliya halka one bay tihi halka one sber sbermadiisa waxaan siisan lahaa bay tidhi intaasoo kun oo oo yuuro ayaan siisan lahaa bay tidhi halka one sbermadiisa ee soomaaliga ah ee soomaaliya ka yimid Waa kaawada gad- wanka ma- waxaan siisan lahaa bay tidhi intaasoo kun lagu sameeyo waayahay eh, waxaan ognahay in yurub maaragtay sida holland oo kale iyo dalka aad joogta finland oo kale ay soo saaraan caano fara badan marka eh, qaar ka mid ah dhallinyarada barnaamijkeena dhegeysanaysa iyo dadka kaleba eh, maxaa khibrad ah oo aad la qaybsan lahayd iyo weliba dhallinyarada xoololeyda ah ee xoola dhaqatada ah habka soo saarista caanaha sax saddex afar afar afar bilood baan ka shaqaynayay meeshan een, as- een, een, looda lagu een, lagu liso ee, ma garanaysaay een, loodan waxa weeye lo la yidhi een, lo dee een, ku dhex ku dhex jirta ku dhex jirta beerta raaxada yacni loodani nolol bay ku jirtaa dhakhtarkiiba ag taagan hamoodi loodana caanaha waxa waa laga keensada caanahan dhakhtarkiibu waa ag taagan yahay kii cawska siinayay waa ag taagan yahay kii biyaha ufurayay waa ag taagan yahay kii een, een, een, een, dhogorta iyo magaranaysaayey stress ka binay waa ag taagan yahay kii dhakada halkaa dhabarkee aanu aanu gaari karaynin mataqaanaa en en aanay ka xoqan karaynin kii u xoqay Ay, waa waa ag gartay.
taagan yahay haye mishiinki mishiinki yacniga dee meesha aanay gaadhayn waxaa la xoq waa la xoqayaa moogtay waa loo waa loo yaro raaxeeyaa stresska laga biyaa loodan caanaha yacniga waxaan ka hadlayaa waxa loo qabto loodan dhakhtarkii intaasoo adeeg baa ag taagan cawskii baa ag taagan biyihii oo twenty four hoursa n n n n daawadii oo iyaduna en- en socota loodan cudur hal cudur baa ku dhaca inta wax kaloo ku dhacaa ma jiraan loodan waxaa ku dhaca oo keliya cudur la yidhaahdo infection baa ku dhaco kaga dhaca candhada candhadaasna waa markay dhulka xaabto ee dhulka ay gaadho ee caanuhu farabataan ayay dhulka waxay ka qaadanaysaa bacteria waayo imise halkii sacbo halkii sac eh, imise liitar oo caano ah ayaa laga lisaa Eh, marka loo barbardhigo soomaaliya iyo sana farqi ma u dhexeeya far farqi weyn baa udhexeeya wax isu dhowna maaha saddex boqol oo sano dambe haddaynu jirnina ma gaadhayno waxaa udhexeeya faqri weyn baa udhexeeya waxaa udhexeeya waxyaalo aan aynaan iminka gaadhi karaynin hal anigu anigee kula hadlaya ayaa gacanteeda mashiinka waxaan ku geliyey waan lisay waxaan ka lisay saddex iyo afartan litir dabeedna waxay igu soo dhacday markiiba saddex iyo afartan litir waxaa soo dhaansada reer dhaan saddex iyo laba intay laba jirkaan labaatan qaada ay awr saaraan dabeedna m- ceelku awrka aadaa kadibna waxaa lagu soo dhaamiyaa afartan litir bood biyaa oo heerka loosoo- loo soo celiyaa waa dee gartay waxay noqdeen afartan litir oo canaa yacniga sideeba yac- yacniga wax ma garanaysaay wa- wa- wax aad dee aada igu weyn bay noqotay ha marka la lisayo xoolaha gaar ahaan lo-dane eh, ma mashiin baa lisa
looda mashiin baa lagu lisaa waayo dee gacantu gacanta waxaa nagu dambaysan yahay boqol sano ka hor waa waa wax badan waqti fog weeyaan ha horumar mashiin baa lisaya mashiin baa nadaafadda ilaalinaya mashiin baa caanaha u gudbinaya haanta u gudbinaya mashiin baa een- een ka qaadaya dhow caanaha oo u gudbinaya qaybtii een- een gaadhiga caanaha qaadaya wax kasta waa mashiin nadaafadda ayaa heer sare ah een caanaha markaad looda markaad mashiinka gelinayso looda markaad mashiinka naaska ka gelinayso een waxaad xidhanaysaa een gloves baad xidhanaysaa een een madaxa oo timaha waxaad kaga xidhaysaa een een si ay timuhu ugu daadan ama aanay meesha aanay urin baab hal baad iskaga xidhaysaa bac baad madaxa iskaga xidhaysaa koofiyad baad qaadanaysaa timaha kaa xidha cagaha hadday gaadho waxaad qaadanaysaa kaba waaweyn oo halkaa ruugga kuu joogaad qaadanaysaa yacniga nadaafad baa laga laga ayaa la rabaa in wax nadaa caano nadaafadaysan inay ka baxaan xeradan ka baxaan oo ay u gudbaan suuqyada la geeyo marka waxaynu iminka hadda inagu waqti xaadirkan gaari kar maxaynu gaadhinaa gaajo iyo haraad iyo biyo la-aan ayaaba bakteeyaanbe kaasi wuxuu ahaa cabdisamed indha calanle oo maadada xanaanada xoolaha ka barta jaamacad ku taalla dalka finland wuxuu u warramayay wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha egula sugan nuur maxay noo xiga ismaaciilo markaan ma ka nasanaa maaragtay sheekooyinka wararka dhink- ah, dhanka heesaha markaan u beeri doonaa waxaan dhegeystayaasha usoo qaban doonaa fanaanka cawaale aadan iyo farxiyo kabayare
waan gartay haddaan intaas kaga nimaadno heestaas ay wada qaadayeen fanaaniinta cawaale aadan iyo farxiya kabayare halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa haddii aad jeceshihiin in aad fikradihiina usoo dirtaan laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada waxaad noogu soo hagaajin kartaan soomaali at v o news dot com haddii ay ku seegaan barnaamijyadana waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali dot com ama bartaan ku leenahay facebook oo aad aragtidiina ku dhiiban kartaan haatanna waxaan eegi doonaa nuur xasan nuur bukhaari oo inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waa mahadsan tahay ismaaciil farjar kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta isboortiga ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkii hore iyo toddobaadkanba waxaa jiray ciyaaro xiise leh oo ka tirsanaa isreebreebka koobka adduunka gaar ahaan qaaradaha afrika iyo yurub haddii aan eegno xaggaas iyo yurub ciyaaro xiise leh ayaa xala dhacay oo ay ciyaareen xulalka xulka bulgariya ayaa gool iyo waxba kaga badiyey xulka belaruus luxemburg waxaa gurigeeda ku garaacday netherlands oo dirtay saddex gool iyo gool gruubka kale ee bina hungari waxay afar gool iyo eber dirtay andora switzerlandna waxay laba gool iyo eber ku suuldaartay xulka vory iceland burtuqaalna waxa ay afar gool iyo gool dirtay xulka latviya laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay xidigooda christiano ronaldo gruubka hejna waxaa iswada arkay xulalka qubrus iyo gibraltar waxaana saddex gool iyo gool ku badiyey xulka qubrus biljimkana waxa ay siddeed gool iyo gool ku xaaqeen xulka estoniya griegi iyo bosniya ayaa is arkay waxaana ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah dhegaystayaal xubintii isboortiga ee barnaamijkeenna dhallinyarada maantana intaa ha inoo joogo
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo wararkii ugu dambeeyey dhinac ciyaaraha inala socodsiin dhinacii sugaanta intaynan aadin aan ka codsado nuur bukhaari in uu wararkii ugu dambeeyey inoo gudmaro mahadsanid ismaaciil kumanaan ruux ayaa axaddii ka dhigay dalkan maraykanka banaanbaxyo ka dhan ah madaxweynaha la doortay ee dalkan donald trump dadkan ayaa hor kor u hayay boorar ay ku qornaayeen erayo ay ku diidanayeen hadalladii uu trump horey u sheegay ee ahaa qorshihiisa ka dhanka ah soo galootiga iyo xuquuqda dumarka barnaanbaxyadii axadda ayaa ka yaraa kuwii sabtidii hase yeeshee weli waxaa muuqata inay sii socdaan dibadbaxyada maraykanka ka bilowday toddobaadkii hore kadib doorashadii madaxweynaha aanan weli xafiiska loo dhaarin ee dalkan maraykanka donald trump qof isa soo miidaamiyey ayaa magaalada karbala ee dalka ciraaq ku dilay lix qof islamarkaana dhaawacay lix kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ciraaq ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay dileen shan ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday halka qof xirnaa suunka qarxa uu isagu isku qarxiyey gudaha dhismaha kadib markii la isku hareereeyey ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi aad baad umahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoola socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca dunida laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan haatanna waxaan jalleeci doonaa dhinacii heesaha
mahal kan fariista rabin haween anigoo rabin ah, heestu iga yeeltaa mahoygii jacaylkee hami anigoon rabin haween anigoon rabin heestu iga yeertaa habeenkii taariikhdii aha aha maalintii hilaahaddii haatan saacaday tahay aha aha iyo markii laa helaaye isku soo hagaagee habeenkii taariikhdii ah, ah, maalintii hilaahadii haatan saacaday tahay ah, ah, iyo markii la helaaye isku soo hagaage
heestaasi hargeysa iyo fanaanka axmed cali cigaal waxa ay gebagebo u ahayd barnaamijkeennii dhallinyarada maanta oo ah maalinimo isniin ah waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar farsamadana wuxuu ahaa maxamed cabdi sandheere dhegaystayaal inta aan ku kulmi doonna hawada barnaamijyadeenna xiga gaar ahaan barnaamijkeenna afarta galabnimo waxaan idinku dhaafeynaa codkii axmed cali cigaal
weeraaran duxada igaygu dhahay nasiibleen heesaha dulsaare rabbi igu hagaaja nin helaa nasiibleen heesaha dulsaare rabbi igu hagaaja mahari kalgacalkan ibashada xasuusto anigoon hadlaynbe naftu heesi leedahay mahari kalgacalkan hibashada xasuusto anigoon hadlaynbe naftu heesi leedahay habeenkii taariikhdii aha aha maalintii hilaahadii haatan saacaday tahay aha aha iyo markii la helaaye isku soo hagaage habeenkii taariikhdii aha aha maalintii hilaahadii haatan saacaday tahay aha aha iyo markii la helaaye isku soo